Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay shir looga hadlayay daryeelka carruurta kaasoo afartii biloodba mar la qabto. Shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan Wasaaradda Cadaaladda iyo Dastuurka, xubno ka socda dowlad goboleedyada iyo hay'adaha Qaramada Midoobay u qaabilsan carruurta ee UNICEF. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Mudane Axmed Ismaaciil Xuseen ayaa sheegay in la saxiixay siyaasadda hubinta da'da carruurta iyo sidii loo daryeeli lahaa carruurta.
kulankan muhiimka ah eenu maanta isugu nimid aynu kaga wada tashanayno ama aynu kaga wada hadlayno ama aynu doonayno inaynu ku lafagurno cadaaladda caruurta ee ma garanaysaa runtii ah arrin aada iyo aada u muhiima waxaan u mahadnaqayaa dhammaan bahadwadaagta cadaaladda caruurta ee goobtan isugu timid shirkan oo ah shirkii shir saddex bilo shir sanadkiiba ama saddexdii biloodba mar aynu qabanno oo ah shir muhiima oo ma garanaysaa quarterly meeting technical meeting ama ma garanaysaa afartii biloodba mar aynu qabanno si aynu uga wada hadalno cadaaladda daayarta waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ama aynu kusoo dhoweynayaa kasoo qaybgalayaasha bahadwadaagta cadaaladda caruurta waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa unicef oo runtii la-aanteed aanu kulankan inoo qabsoomeen waxaa kaloon u mahadnaqayaa dhammaan bahwadaagta cadaaladda ee goobjoogka ka ah munaasabadan muhiimka ah waxaa kale oo aan u mahadnaqayaa howlwadeennada maamul goboleedada ee bahda cadaaladda oo iyaguna aan rajaynayo inay qaab online ah ama qaab fogaan arag ah ay nagula joogaan waxaa kaloon u mahadnaqayaa dhammaan daneeyayaasha iyo kasoo qaybgalayaasha daryeelka caruurta kulankan runtii waa kulan aada iyo aada u muhiima oo ay iska kaashadaan wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka iyo hay-adda unicef uqaabilsan hay-adda united nationka uqaabilsan arrimaha caruurta ee unicef waxaan u mahadnaqayaa runtii kalsoon oo inagala joogta hay-addaas iyo hay-adeedaba doorka laxaad kale ee ay ka qaataan ma garanaysaa horumarinta iyo daryeelka si ay cadaalad u heli lahaayeen caruurta soomaaliyeed runtii kulankan maanta waxaa aada iyo aada muhiim u ah oo runtii aan inoo soo qabsoomay muddadii aynu kala maqnayn ama afartii bilood ee aynu kala maqnayn waxyaabaha muhiimka ah ee inoo qabsoomay waxaa ka mid a in runtii lagu guuleystay in uu wasiirku saxeexo boolicigii ama age verification boolicigii ama hubinta siyaasadda hubinta da-da caruurta oo ah runtii siyaasad aada iyo aada u muhiima taas oo ah tallaabo hore loo qaaday sidii aynu u heli lahayn cadaalad aynu ugu heli lahayn carruurta soomaaliyeed waxaa kaloo isaguna meel fiican maraya runtii sharciga ilaalinta caruurta oo isaguna xeerkaas oo isaguna aanu doonayno dhowaan inuu baarlamaanka tago isaguna hadda wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka waa ka dhammaaday waxa uu kaloo kasoo dhammaaday garyaqaanka guud ee dowladda hadda isaguna waxa uu la yaalaa golaha waxaanu rajaynaya inuu gudbo golaha wasiirada kadibna golaha baarlamaanka u gudbo kadibna sidaas ku dhammaystirmo ayaanu rajaynaynaa ansixinta siyaasadda hubinta da-da caruurta soomaaliyeed iyo shirarka noocan oo kale ah ayaa kaalin ka qaadanaya sidii caruurta soomaaliyeed ay u heli lahaayeen daryeel dhammaystiran